golaha wakiilada jubbaland oo yeeshay kalfadhigii shanaad fadhigiisii sagaalaad ayaa ajandaha kulanka waxa uu ahaa kadoodista saddexaad iyo ansixinta xeerka booliska jubbaland kaas oo ay horey u horkeentay xildhibaanada wasaaradda amniga gudaha jubbaland kulanka xildhibaanada ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan iyadoo koorumka xildhibaanada fadhiga joogayna uu ahaa lixdan xildhibaan ugu horeyn guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada u faahfaahiyey ajandaha kulanka xeerka booliska dowladda jubbaland oo horey akhris u soo maray iyo haddii la tootoosiyo in la ansixiyo waxaa martin oo ah wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga oo kusimaha wasaaradda ah master aadan marka insha allahu ajandaha noo ansixiya shirkaan furanaynaa ajandaha noo ansixiya intaas kadib xildhibaanada ayaa ajandaha kulanka oo ahaa kadoodista iyo ansixinta xeerka booliska jubbaland ka yeeshay dood adag iyadoo su-aale ay ka weydiiyeen mudanayaasha wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ahna kusimaha wasiirka aadan axmed xaaji waxaa weyan waxaa keliya oo arrinta iyada qofka in la dilo soomaaliya go-aamin karta court of justice ee qof sarkaal ma go-aamin karo sarkaal ma go-aamin karo dilka qofka nin sarkaal ah ma go-aamin karo xeerka ciqaabta soomaaliyeedna qodobkan isagii sax kuma aha marka kaas qodobkaasi meesha waa inuu ka baxaa si loo helo caafimaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland ahna kusimaha wasiirka aadan axmed xaaji ayaana ka jawaabay dhammaan su-aalihii ay weydiiyeen mudanayaasha waxaan soo qaaday qodobada ay soo weydiiseen labaatan iyo sideed labaatan iyo sagaal iyo soddon iyo shan qodobka labaatan iyo sideedaad ee xeerka ciqaabta soomaaliya waxa uu ka hadlayaa xiritaanka amar maxkamadeed haddii uu leeyahay iyo haddii kaleba waxa keliya oo lagu samayn karaa xaalad iyo qaab uu jideeyey sharcigu awoodaha booliiska waxaa ka mid ah soo qabashada eedaysanaha iyadoo la raacayo awaamiirta iyo shuruucda ku xusan xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaas kadib guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa cod u qaaday xeerka booliska jubbaland si xildhibaanada ay u ansixiyaan kaasoo ahaa cod gacantaaga xildhibaanada ayaana si aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerka booliska jubbaland ugu dambeyn guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland ayaa sheegay in xeerka booliska uu sidaasi ansax ku yahay islamarkaana ay xildhibaanada jubbaland mirmariyeen waxaan hadda sheegaynaa natiijada ansixinta xeerka booliska dowladda jubbaland xildhibaanada soo xaariisaday waxay ahaayeen lixdan hal baa diiday wax ka aamusay male konton iyo sagaalna ogol bay u codaysay waa ansax